barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah tobanka bisha sebtembar idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaysaa saare ciila nuur iyo anigoo ah xuseen bare
qodobadaanu idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro xeryaha barakacayaasha ee magaalada gaalkacyo ka bilaabay wacyigelin isugu jirta dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada ka dhalinyaro ahaan oo ah arday jaamacadda global waxaan ka codsanaynaa bulshawinta soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan barnaamijyo badan oo aan wadno oo kow ay ka tahay inaan wax ka bedelno caafimaadka dadka ku nool baadiyaha magaalada ee u badan qaxootiyaasha ee danyartaa ee aan heli karin fursad ay ku tagaan isbitaalada waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay gabadh injineer ah oo ka shaqaysa dalka jabuuti heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ururada kasoo horjeeda macdanta iyo dhuxusha laga qodo dalka zimbabwe ee shirkadaha shisheeye ay ku howlan yihiin ayaa soo dhoweeyey go-aan ay dowladda waddankaasi soo saartay oo lagu joojiyey dhuxul ay shirkad shiinaha ay ka qodayeen goobta ugu weyn dalka zimbabwe ee lagu magacaabo zimbabwe national park ururada qareennada u dooda badqabka deegaanka ayaa iyaguna arbacadii shalayto qoraal ay soo saareen ku taageeray in dowladdu joojiso dhammaan macdanta ay soo saarayaan shirkadahaasi ururkan ayaa hore maxkamadda magaalada haraare ugu gudbiyey dacwad ka dhan ah shirkad shiine ah oo macdanta dhuxushu ay ka mid tahay ka qodaysay hawaanja national park oo ay sheegeen inay dhibaato aan laga soo waaqsan karin ay ku keenaan duurjoogta iyo deegaankaba goobta dhuxusha laga soo saaraya ayaa ah beer sidii kaynta u samaysan oo ay ku nool yihiin in ka badan afartan kun oo maroodi dhir badanina ay ku taallo dowladda gariiga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay hoy ugu heli lahayd kumanaan qaxooti ah kuwaasi oo ku hoybeelay dab qabsaday mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ugu weyn dalkaasi xeradan ayaa ku taalay jasiiradda lesbos taasi oo lagu magacaabi jiray moria dabkan ayaa ahaa mid aad u xoog badan oo salaasadii ka kacay xeradaasi iyadoo arbacadii shalayna uu burburiyey teendhooyin tiro badan oo raacsanaa xerada saraakiisha dalka gariiga ayaa sheegay in ku dhowaad saddex iyo toban kun oo qaxooti ah oo ku noolaa xeradaasi la dejiyey qayb ka mid ah maraakiibta waaweyn ee ku sugan xeebaha gariiga iyada oo tiro ka mid ahna la dejiyey teendhooyin laga keenay caasimadda gariiga ee athens
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ardayda wax ka barata jaamacadda magaalada gaalkacyo ayaa wacyigelin dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ah ka bilaabay xeryaha barakacayaashu ay ku jiraan ee ku yaala magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxeed macalin isaaq
qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda global synis oo ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa wada dadaal ay kaga qayb qaadanayaan adeegyada horumarinta bulshada iyaga oo xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla gaalkacyo ka bilaabay wacyigelin ay u sameynayaan bulshada barakacayaasha ee ku nool xeryaha maxamed cabdi cali iyo kaafiye cabdifataax cabdulaahi waxa ay ka mid yihiin ardayda jaamacadda waxa ay ka warbixinayaan dadaalka ay dhallinyarada ku bixiyeen ka qayb qaadashada horumarinta bulshada
halkan waxaa isugu nimid kulan yar oo miitin ah sidan ardayda jaamacadda global science university waxay caan ku tahay jaamacaddu inay ardada u diyaariso hab kasta oo ay aqoontooda iyo xirfadooda iyo noloshoodaba wax uga bedeli karaan una horumarin karaan ardaydu marka ay qaataan cilmiga iyo casharada kala duwan ardaydu xilli kasta xataa waxay diyaar u yihiin inay bulshadooda meelaha kala duwan ay ku booqdaan baahiyaha bulshada ay qayb ka qaataan ardaydu waxyaabaha ay qabtay waxaa ka mid ahaa inay safare xataa kala duwan u galeen ayagoo aqoontoodii fasax ka qaatay cilmigooda baajiyey inay safarka u galeen ilaa beledweyne ilaa meelaha kala duwan ee bulshada baahiyaha oo kale inay kaalun ka booqdaan sida ay cilmigooda iyo aqoontooda bulshada ugu celin lahayeen fursadaha kale oo aan ka helna waxaa kamid ah in bulshada ardayda la baro inay ayagu yihiin mas-uuliyiintii usoo bixi lahayd beri ay ka qayb qaataan wax walba oo bulshadan horumar gaarsiin karaya ardayda jaamacadda global science university waxay astaan u yihiin midowda dhalinyarada marka loo eego iyo saameynta ay ku sameyn karayaan ka qayb qaadashada markay imaato abaaraha ama musiibooyinka degdega waxaa la ogyahay kaalintii ay ka lahaayeen abaartii sima ay ahaayeen ardaydii ugu badnayd ee awoodda badan ka geysatay gurmadkii beledweyne iyo dhibaatooyin kaloo ka jira gaalkacyo ha ugu badnaadaan kaalunka ka dhalinyaro ahaan oo ah ardayda jaamacadda global waxaan ka codsanaynaa bulshooyinka soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan barnaamijyo badan oo aan wadno oo kow ay ka tahay inaan wax ka bedelno caafimaadka dadka ku nool baadiyaha magaalada ee u badan qaxootiyaasha ee danyartaa ee aan heli karin fursad ay ku tagaan isbitaalada ardayda dhigata jaamacadda ayaa u badan hablo waxaana qaar ka mid a ay yihiin kuwo si bilaasha wax uga barta jaamacadda sida ay sheegayaan sacdiye maxamed cabdulaahi iyo nadiifo xuseen maxamed magacaygu waa sacdiye maxamed cabdulaahi waxaa ahay ardayad digata jaamacadda global science university waxaa ahay facultiga health science gaar ahaan departmentiga minwife aad baa ugu faraxsanahay inaa ahay ardayad dhigata jaamacadda weliba ku dhigata si free ah oo ka mid ah ardayda scholarshipka waxaa ahay waa ku faraxsanay inaa haysto opportunity qaaliya ayse haysan arday kale ee mxuu ahaa aad baa uga mahad celinaya jaamacadda bismillah magacaygu waa nadiifo xuseen maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda global science university hadda qalinjabinaysa waxaana bartaa kuliyadda midwayferiga bachelor degree waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ahay arday ka mid ah ardadii ay siisay jaamacadda global science university ay igu deeqday deeq waxbarasho oo taya leh maamulaha jaamacadda doctor cabdulqaadir maxamed jaamac dhagacade ayaa v o a u sheegay in hablaha ay siiyeen fursad waxbarasho
societygeena ama bulshadeennu ama bulshada adduunkao dhan horay bay mataqaana u gabeen gabdhuhu meeshii ay ka joogi lahaayeen oo aan la tixgelin oo aan la siinin yacni doorkii ay ka lahaayeen annagu marka waan waxay noo tahay sharaf inala ku tilmaamo kuwa mataqaanaa gabdhaha tahgeliya gabdhahana mataqaanaa horumarkooda ka shaqeeya taasaanuna ku magac dheernahay waana muuqataa waayo ardadayadu boqolkiiba almost boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa weeye arday waxa weeye gabdho weeye
doctor dhagacadde ayaa ka waramaya dhibaatada shaqola-aanta ee dhalinta haysata iyo fursadaha waxbarasho ee dalka ka jira sida ay dhalintu kaga faa'iidaysan karaan
broblem jira weeye kaas oo dadkaoo dhan u wada dhexeeya oo shaqola-aantu waa wax jira waxayna ku xiran tahay horumarka la-aanta dhulkii yaa keenaysa inayn dadkii shuqul ayan helinin ugu dambeyntii dhalinyaro badan oo aan gobolka joogto oo aan ka faa'iidaysan fursadaha waxbarashada ee gobolka ka jira iyo shaqooyinka ayaa jira maxaad kuwaas fariina u diri lahayd wallaahi fartiintu waa iska caddahay waxaa weeye waa nin isgabay nin maanta mataqaana helay fursad isagoo dhulkiisii jooga waxbarasho tanyale oo wanaagsan aanna mataqaana ka faa'iidaysanin waxa ay ardaygu ka heli karo yacni isagoo reerkiisii iyo gurigiisii iyo saaxiibadiisii iyo dalkiisii jooga inuu wax ku barto wax ka wanaagsan ma jiraan marka waxaan ku waanaya kuwaas marka ugu horeysa wax barta cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habboon aadan cawaale waxa ay ka mid tahay hablaha dhallinyarada ah ee farakotiriska ah ee shaqooyinka injineernimada uga shaqeeya dalka jabuuti habboon ayaa soo baratay culunta injineernimada maareynta korontada waxayna hadda la shaqaysaa wasaaradda tamarta ee dalka jabuuti xirfadeeda iyo waxbarashadeedii ayay uga warantay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faarax
gabadh injineer waxaan u malaynayaa waxay qiimo weyn lahayd generationkii annaka naga horeeyey siiba waalidadeena waayo ani hooyaday tacliim ma dhigan bas welibana hooyadeed miyi bay kasoo jeeday marka iyadoo yar ayay hooyadeed la soo guurtay magaalo imatay magaalo marka imatayna iyadoo unba u shaqaynaysay iyadoo unbay ku lahayd beriskay la soo rid tacliin iyo waxaa malahayn marka ani maamaday oo kaleeta hamigi waxa injineer la yidhaahdo amba way ku hamin jirtay waxay odhan jirtay qofkan diyaaradda wada dee maamo unbaa dhashay siiba ma aragtay taariikhaha soomaaliya waxaa jiray hablo xiliyada injineer bilod ahaa markaas iyada waxaani waxay laahayd dee waxweyn marka aniga nasiib markaan u yeeshay gabadh injineer ani waxaan arkaa wax maanta dee wax ugu fudud aynay tahay waxa ugu fudud ay maanta gabadh samayn karayso maanta gabadhuhu wax walba way gaari karaan waxa ka joojin karayaa hadafkeega nolosheeda oo ka horjoog injineer doctor piloting mechanic everything way samayn karaysaa gabadha laakiin magaca injineer waa magaca weyn ragga badan waxay isku arkaan ayagu bisna injineer noqon karayaan oo haddii dhao gabadha waa dhakhtarad waxaan oranaya sebo dhakhtarad waa caadi laakiin waa gabar injineer oo maxay injineerinaysaa baa laga
wallaahi ma waad aragtay iskuulka dhexa laakiin dugsiga sare waa run marka injineer geshid hablo way ku yaryihiin marka markaad saddex iyo toban rag yihiin laba gabdhood baa la joogta ha xaggaasba way ka muuqataa inay xataa dibadda sa- een, faransiiska anu kasoo dhigtay een, een, tacliinteeda mem xaggaasi way ku yaryihiin hablo waayo waa shaqo adag een, hablo ahaan way ku adag tahay shaqadeedii ugu horeysay een, waa- waxaad ku badan tahay teeraanka een, maxaa la idhahdaa dhulka haa biiroha ma fadhi ma fadhidid waxay u leeyihiin waa shaqo rag waayo waa shaqo shaqo mashiin aad gelaysid een, aad cadceed xarag ma jirto Een, iminka waxaan kusoo qaadanayaa een, taariikh ee, wax shaqadeydii markaan ugu horeysay een, jabuuti aan ka shaqeeyey waxay ahayd ee, een, dhabada maxaa la idhahdaa een, oo boorka Ah, dariiqa boorka Een, ayaan ka shaqeynayay markaas eh, markaad u dhaadhacayso shaqadada mar walba waxaa sidanaa eh, waxaa jira dhar combinationkii baan sidanaa maalinkan dhar hableed soo xidho waxaa lagu yidhahdaa maanta ma shaqeynaysid miyaa
dharka hablaha iyo injineer ma noqonayso Is- isma wadee marka waa la odhan jiray habeen maanta wa- waxaa khalaas way dharkaaga ka muuqataa inaad shaqo u imaan Eh, waxay ka dhigan tahay maanta biro kama baxayo Wa- nacam taas unbaa loo leeyahay eh, injineer nacam dee waa rag waa shaqo rag waa shaqo adag waa qa- Eh, wax ka ha wax mm, I think ha waa wax maskaxa wax la bartay weeyaan Em, waxbuu ma arki karayo wallaahi dad dumar hadda waxaa jira guryaha dhisaba just injineera guryaha dhisa weeyaan bildin dhanba injineer civil baa la yidhahdaa iminkaanu wasaaradda korontadan ka shaqeeya waxaa jira injineer korontada jira Een, waxaa jira energy wax walbuu leeyahay qayb walba environmental gebi wa- injineer bay leeyihiin Een, sida inamada unbaana noo dira shaqada Na- ma kala leenaho maanta gabadh meeshan way adag tahay inankaa loo diraya meeshan ma- ma kala leeyihiin marka injineer markaa tahay dhinaca korontada ah Een- een- marka maxaad sameysaa ma wixii khaladaadkii wixii dhacay mise marka dii meel cusub la furayo wax la dhisayo kale ama haddii kaartay ani ani khaas ahaanteeda waxaa jira field wax la dhaa ha qaybteeda ani waxa weeyaan een, dhinaca inspection control een, eh, expertise-ka dhinaca security-ga iyo environmentalka markaas een, eh, anaku iminka ahaan de waxaan ka tarsanahay dhinacii dowladda dowladdu markay iminka contraal la saxiixanayso een, shirkad amba project projectiga ayaa la socon waxaad ah, waxaad difaaci qaybta dowladda de maxaa ugu jira ah, dan ugu jira ma- shabcabka ugu jira wax alla waxaayoo dhan oo technically waxaa jira qaybo qaybo badan buu kala baxdaa marta qaybta technically ma awoodeysaa wadankan ma heli karnaa waxyaaba caynkaan anagu dhinaca ka shaqeyn marka haddii la tusaalaha shirkad baa dhisaysa een, kunguri and then waa inaad tagtaan oo deegtaan wixii dan ku jirta wixii khalad dhici Ah, kara khaladaad.
sidii loo dhigi karo Ah, korontada waa kaas waa sidaas waxaayoo dhan ayaa waa inaad ka ilaalisid waxaa dhan waa inaad garatid Een, waxaa jira xeerar buu leeyahay wadanku iyo xeerar waxaa jira internationala xeerar technically baa jira waxaa oo dhan ayaa waa ina adi garatid oo dee uu projectigan uu la socdo Eh, weeyaan maca waayo dee qo- dadka kale ku imanaya igna waxaas bay garanayaan marka qofka uu dowladdu u diranayso eh, la sheekeysanaya waa adiga weeyaan de waana difaacdi marka haddaad u aragta waxaana dan ugu jirin waddanka waxaad oranaysaa no waxaa noo mara anaku wallahi waana naga sii sarreeya Een, anaku waan gudbinaa Ee, iminka matalan qofkaad ku xidhantay kaa mas-uula ayaad reportigii baad u samayn waad celin Een, amba haddii la galo shirar wixii waad sheegi shirkii wixii kasoo baxay waad u qori waad u sheegi adu anaku fikradeeda iyo aqoonteeda umaan tebinaa Een, kadib waxaa qaraarada qaata dee dadka naga waaweyn ee naga sarreeya ayaa qaata taasi waxay ahayd habboon aadan cawaale oo jabuuti ugu warramaysay sagal siciid faarax haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa ayaa ciyaar kulul waxa ay dhex martay kooxaha kubadda kolayga ee boston celtics iyo toronto raptors labadan kooxood ayaa xalay ciyaaray ciyaartii lixaad ee isaga horyimaadaan ee ka tirsan wareegga samafinaalka ee horyaalka kooxaha bariga ee dalkan maraykanka kooxda toronto raptors ayaa ciyaartii xalay boqolshaniyolabaatandhibcood kaga adkaatay kooxda boston saltikis oo boqollabayabaatandhibcood la timid labada kooxood ayaa lixdii ciyaarood ee ay ciyaareen mid kasta oo ka mida waxa ay badisay saddex jeer waxaana hadda ay taagan yihiin halka loo yaqaano serious tide waxaa loo baahan doonaa geemka toddobaad in la ciyaaro si labadan kooxood loogu kala saaro kooxda toronto raptors ayaa horey ugu soo guulaysatay koobka horyaalka kubadda kolayga ee kooxaha bariga ka hor inta aysan ku guulaysanin guud ahaan horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka toronto ayaa isku dayeysa in sanadkan ay difaacato haddii ciyaarta soo socota ay kasoo baxdana waxa ay u gudbi doontaa fiinalka kooxaha bariga oo ay uga sii horeyso kooxda miami heat oo xilli hore soo diiratay kooxda milowake bakis dhinaca iyo galbeedkana samafiinaalkiisa ayaa meel xiisa ah maraya iyadoo ay isugu soo hareen kooxaha l a lakris iyo houston raketis l a calibris iyo denver nagatis labada kooxood ee l a lakris iyo roketis ayaa ciyaartooda ay meel xiise leh maraysaa iyagoo saddex ciyaarood ciyaaray laba jeer oo ka mid a waxaa soo badisay kooxda l a lakris halkaa hal mar ay badisay kooxda roketis hadda waxaay u ballansan yihiin inay ciyaaraan ciyaartoodii afraad labada kooxood ee l a clipris iyo denver negatis ayaa iyagana ciyaaray afar ciyaarood saddex jeer oo ka mida waxaa badisay kooxda l a clipris halkaa hal mar ay badisay kooxda denver haddii kooxda clibris ay badiso kulanka soo socda waxay toos ugu gudbi doontaa fiinaalka kooxaha galbeedka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka haddii kooxda denver ay badisana waxaa loo baahan doonaa in la ciyaaro geemka shanaad dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta inay soo xirgeliso weeraryahanka kooxda olombic leon iyo xulka netherland monfis debay xidigan oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha b s v iyo manchester united ayaa waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa olombic leon oo uu kusoo biiray sanadkii labakuntodobytobankii isagoo qeyb lixaad leh ka qaatay in sanadkan kooxdaasi ula soo gaaro samafiinaalka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ka hor intaysan dhegta dhiiga u darin kooxda bayer munikh oo koobkaasi ku guulaysatay monfis oo kooxdiisa olombic leon u saftay boqol sagaal iyo soddon kulan ayaa u dhaliyey toddoba-iyo konton gool isagoo caawiyo ka noqday saddex iyo afartan gool kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa xidigan qaab ciyaareedka cajiibka ah ku qaadanaya kooxdiisa olombic leon ka dhigatay bartilmaameedkooda koowaad kadib markii ay ku adkaadeen wadahadaladii ay kula jireen kooxda inter milan kaas oo ay kaga doonayeen ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxdaasi ee latero martinez barcelona ayaa in dhowaalaba aada u doonaysay latero martines laakiin hadda waxay u muuqataa inay kasoo wacdeen iyagoo xoogooda isugu geynaya ciyaaryahan monfis debay oo isagana ah midka ugu wanaagsan ciyaartoyda kooxda olombic leon wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan ay nugu luqeynayaan fanaaniinta maxamed lafoole iyo fawsiya rindha
duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socotiinayeen sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo